wanaagsan kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamij gaara oo ay v o a idinku tala gashay inay idinkula dabaal degto munaasabadan ciidda soonfureed ee ciidul fitriga oo weliba dhegaystayaasha waxaynu u haynaa barnaamij aad u xiiso badan waxaana marti inoo ah weriye fanaan majaajilayste dhegayste iyo weliba dhinacyo kala duwan waxaana weliba barnaamijka aan ka madhnayn ismaaciilow weliba fanaan markaad tidhaahdo fanaaniinta iskuma jiraan waxaan u haynaa fanaan aanay dhegaystayaashu waayadan isagoo si toosa u heesaya aanay maqal bal fanaanka in yar haddaynu dhegaystayaasha uga sii xadno haddaan qadar uga sii xado labxadayda berkio hadda iyaga khadro qadar- daahir ciga inaa lilah
goor dhow ayay barnaamijkan marti ku tahay khatra daahir ciga iyadoo weliba si toosa uheesaysa dhegaystayaashana kula dabaaldegaysa munaasabadan ciidulfitriga barnaamijkan gaarka ee v o a ugu talagashay dhegaystayaasheeda dardaarankii rasuulkaan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laga diblayne dardaarankii rasuulkaan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laga diblayne hanoogu dembi dhaafo tamaashaad ka daawada ciiddow dabaaldega tamaashaad ka daawada ciiddow dabaaldega
cashay aan ku bilowno qaar ka mida wariyaasheenna inooga soo warramaa gudaha dalka de waxaynu ku naqaanaa inta badan dhinaca warka oo weriye oo mikrofon sita oo leh dhacdo halkaa ka dhacday ayaa waxaa la sheegaya maanta iyagiyo kuwo kala ah bay dhegaystayaashu maqli doonaan iyagoo isjilcinaya oo dadkii salaamaya oo weliba ma garanaysaa dee waxyaaba badanna u dheer yihiin digtoonoodii ka baxay Digtoonoodii ka baxay.
digtoonow iyo naso baan maqli jiray iyagoo naso ku jira nase ku jira horta inagoo aynu ka bilownay dadka waxaynu leenahay dhammaan dhegaystayaasheenna iyo aheeladeenaba ciid mubaarak meel kastay joogaan ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr ciidan ciiddeedan waxaan ismaaciilow u rajaynaynaa in nabad iyo farxad iyo baraare ay ku ciidaan marka hore bal aan wariyaasheenna qaar ka mida khadka soo gelino aan ku horayno boosaaso hargeysa iyo jabuuti waa faadumo yaasiin jaamac cabdixakiin maxamuud shirwac iyo ramadaan muuse marka ugu horeysa soo dhowaada cabdixakiin maxamuud shirwac ramadaan muuse iyo faadimo yaasiin jaamac waa saddex weriyoo qiimo laa tihiin marka marka ugu horeysa ciid mubaarak عيد مبارك يا عيد زياد.
مبارك عيد مبارك عاش علي اسماعيل بوال السلام انا عيد مبارك وانا بالله ismaaciilna halkaanu ka dhalo cadaynaya ismaaciil asxaabtood maqlaysaa saddex weriya halkaa ku jirta dowriyaashii oo dhan ma halaaka waa in ka mida dee haye mar hadda adigu ciid mubaarak tiri waxaan tiri waxba ha ku qabsano ha ciiddiina mar haddii ilaa jabuuti ilaa meelo kala duwan laga tuuray marka Ay.
bal horta aynu fursad u siino cidda ay salaamayaan marka hore waxaan ku bilaabayaa gabdhaha ugu horeysa ba meel walbaba anugu wiilasha ka bilaabay waad iga boobtee faadimo yaasin adaan kaa bilaabaynaa marka ciid mubaarak dadkaad salaamayso asxaabta aad jeceshahay fursadan adigoo ka faaidaysanaya maadaama in badan aad dadka aad warar iyo warbixino usoo tabisay bal maanta fursadda waxay taagan tahay in adigii een, lagu siiyo fursad aad ku salaamto ehlada qaraabada iyo asxaabta si kooban
dhammaan ummadda soomaaliyeed ee magacayga iyo muuqayga inta taqaan asxaabta saaxiibaday waalidiintay een, caruurtayda een, odagayga waxaan leeyahay ciid wanaagsan een, aad baan ugu faraxsanahay inaad fursadan isiisaan insha allah waxaan ilaahay ka baryaynaa ciidan ciideeda inaan caafimaad iyo barwaaqa aan ku gaaro dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak aad baad umahadsantaha faaduma ducadan allah noo aqbalo ismaaciil yaan ku xijinaa ramadaan muusaan kusoo xejinaya ramadaan aad iyo aad eh, ismaaciil iyo casho waan idin salaamayaa waxaan eh, aniguna in- sidaasoo kale anigoo fursadan ka faaidaysanayaan salaamayaa xaaskayga caruurtayda en, eh, aabbahay en, eh, dadkayga oo dhan iyo dhammaan eh, asxaabtii en, eh, iyo waalidiintayda xa- en, asxaabtii iyo dhammaan eh, en, eh, dhegaystayaasheena ayaan iyaguna en salaamaya iyo ummadda islaamka oo dhan ciidan ciideedana anigoo fursadda uga faaidaysanaya waxaan dhammaanteen ilaahay inooga baryayaa inuu nabadqab iyo caafimaad qabba inagu gaadhsiiyo ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogto iyo ummadda islaamkaaba ummadda islaamkaana waxaan dhammaantood u raysaynayaa nabadqab iyo caafimaad qab inuu ilaahay dhammaan nagu gaadhsiiyo aamiin aamiin allah noo aqbalo waxaa isnana sugaya oo fursadda sugaya ku timid waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac cabdixakiin bal dhinacaagana ciid mubaarak marka hore ciid mubaarak caasha waa la salaamaya adiga ismaaciilba en dabcan anuga ugu dambeeye waxaan waxaan ufahmay inuu yahay en xagga yaraanta cabdixakiir unbaa ugu yar baa tirahay baan filaya en asaabtii igu horreysay aad xagga daada u horumarisay baan filaya marka hore waxaan idin leeyahay en ciid mubaarak dhammaantiinba en taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay naga aqbalo acmaashii wanaagsaneedeen soo samaynay en waxaan salaamayaa guud ahaanba ummadda af soomaaliga ku hadasha dhegeystayaasha oo ah bahda laanta soomaaliga idaacadda v o a meel kastay adduunka ka joogaan waxaan salaamayaa waalidiintay waa igu horreysay hooyaday macaan dabcan sida oo kale asxaabtayda guud ahaan iyo gaar ahaanba waan u salaamayaa waxaan iyagana salaan qiimo badan oo aada iyo aada u ballaaran iyagana soo gaarsiinaya asxaabtayda laanta soomaaliga idaacadda v o a oo ugu horeeyo jiefka idaacadda cabdiraxmaan yabarow dabcan sida oo kale dhammaanba dadka qiimaha badan ee idaacadda ku xidhan guud ahaanba ba ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan baan leeyahay ilaahay sanadkaa sanadkiisa in lagu gaarsiiyo caafimaad qab cibaado suuban iyo weliba camal wanaagsan amiin cabdixakiino waxaad tidhi maxaa la odhan jiray malaha xagga yaraanta laygu dambaysiiyey laakiin salaanta waxaan isla cabaarada hal shay baan ka dhex eegayo dee faaduma waxay tihi odaygagaan salaamayaa ramadaan wuxuu yidhi xaaska adna waxaan waxaan tinmu ilaaba may wuu yar yahay weli ma gaarin de
horta waa doorasho waktigeedii kasoo horumartay baa la qaban doonaa dhawaan waanan ilooba xagga shacbi dardaartay xagga dambe waan eegi doonaa insha allah jidku kusoo jiraa isaguna jidku kusoo jiraayo Fa- Fa- faaduma yaasin baa halkaa eray ka sutay faaduma maxaad leedahay wel aniga waxaan lahaa waxaan ogaaday in cabdixakiim uu keligiis yahay marka ciid ciida dambeeta waxaan jawigiisa saa waa ka bedelaan doonaa waan maraynaya waa ducadaad ugu kabaysaa waa u maya rajeynaya ahay cag cag ugu dambeysa weye
iyo aniguna ku darsado Ra- Ramadaan.
haye rabada ha in horta faduma xabal daawa iskaga tartay marka jira waxaan ogaaday in cabdixakiim keligii yahay laakiin waxaan odhan lahaa ya ma- dariiqaa loogu soo jiraa baan umalaynay jidku kusoo jiraa isaguna waxa male de waxaan waxaan tiri isaga laftigiisa wuxuu tiri salaanta haddaad cid gaara salaantid ma garanaysaa dad baa isqabsanaysaana waa ka baahiyey
aniga shay baa ismaaciil iyo caashe iyo weliba asxaabta kale shay baa igaga igaga igaga cajiib badnaaday imika markaynu barnaamijka soo gelaynay dabcan sinu ka warqabnay bishii barakeysneed rabadaan baynu soddon cisho kusoo jirnay waynu soo soomanayn iidii baynu hadda barnaamijkeedii ku jirnaa inaynu bulshadii la faraxno iidii la galo dabcan de cibaadaduma dhamaata way sii soconaysaa arrinka igasi cajiibka badnaa waxa iyadoo aynu rabadaan kasoo baxnay umu saaxiibkii rabadaan telefoon kasoo galo ano iidigi iidii dhegahaygu ku dhacayaana waxa ugu badan ee dhegahaygu maqlaan ay iidda tahay unba aayer rabadaan xaggan kasoo galay telefoonka oo yidhi way kan rabadaanti man dib xasuusisaan bu sii afarka geesood lahaa unbaa waan xasuustay wax kale fikir kale kuma garatid
waa ramadaan oo ramadaan maca salaameynaya
waa tahay waa tahay aad iyo aad dhammaantiin dhammaantiin aad aad iyo aad Aad iyo wanaagsan aad.
tihiin ciid mubaarak meel kastood joogtaan kulla caam wa antum bikhayr sidaad noogu ducayseen faaduma noogu ducaysay een, ciidan ciideeda nabadqab caafimaad basbash iyo baraaran dhammaan noo rajeynaya waad mahadsantihiin faadumo cabdixakiin iyo ramadaan caasiyo ismaaciil aad iyo aad baad umadsantihiin nuguna waad islaamaynaa aad iyo aad ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak faadumo yaasiin jaamac cabdixakiin maxamuud shirwac iyo sidoo kale ramadaan muuse weliban de wariyaashu way badan yihiinoo qeybtood ayaynu maanta dhegaystayaasha soo qaban qaar kalena weli way soo socdaan qaar kalena way soo socdaan waa tahay dhinaca waxaan u gudbaynaa fanaaniinta gaar ahaan de- fanaaniinta dadka ka qosliya makaxa jabnaadir ismaaciilow waa Wow.
dadku aada uga qosliyaa dadku markay maqlaan markiiba waxaa kusoo dhacda qosol bay usii diyaar garoobaan marka wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla oke ayay kulmeen marka isaga iyo waxaan isku daynaynaa marka makaxa jabnaadir shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ahna dunida guudkeeda meel walba uu ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak min alcaa'idiin min alfaa'iziin walmustabshiriin kulli caam wa antum bikheer aan leeyahay ha sakiirkooda iyo kabiirkoodaba saasaan leeyahay niyad sani ku ciida farxad ku ciida caafimaad ku ciida kalgacayl ku cii- ku ciida waqaala ku ciida wadajiir ku ciida farxad ku ciida aan leenahay waa u celcelinaynaa weli macnaa een, si ay u dhihinba ma maqlin iyo xarabkaas waa nudhunta iyo shakarkaas waa naqasbaha iyo si ay u dhihinba oo dheer aan kula ciidayna soomaalida meel walba dunida guudkeeda ka joogaan makaxaaji abwaane dadka markay ku maqlaan qaarkood ayagaa qosla qaarkoodna qosol bay sugaan ee, dadka kaa dhegeysanaya fiwaad waxay sugayaan dee inay inay qoslaan si walbaba ha ahaatee maxaad nala wadaagi lahayd Een, waxaan soo qaadanaynaa sidaad doonta u qaado aan qaadanaynaa Mhm.
way iska kooban tahay waa een, waxay ka mid tahay suugaantii aan ku gelbiyey ee, amaba aan ku gelbinay abwaankeena khaaliga ah odaygeena soomaaliyeed een, abwaan maxamed Hadraawi- maxamed ibraahim hadraawi marka een, sidaad doonta u qaado aan jecelnahay inaan maaragtay ay- ay nala dhegeystaan een, Sidaad dhegeystayaasha doonta u qaada la yidhaahdaa Ah, Mhm.
waa rumaysaa wax rumaysan su-aal meegeed kama weydiiyo waxay u bilaabanaysaa bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum iyo wacalaykum salaam aa isbahaysi samaystay good morning waan waxlasiin bay si wax wanaagsan ku dooday waa salaamantihiin iyo seela ahayna soori bay ku cawdeen san iyo af baa dirireen samca iyo araggaa isku khilaafay siyaasad suulkii baa farweereyda soddon kun doolar ku sheegtay oo yidhi hadduusan isiinin suul baan ku weerarayaa sooraa mishaaroo dharbaxday sankoraa bur afduubtay suugaa bariis la alowday baasta reebska lugtay suqaar waxaa siri beer iyo busteyki waa sakajaan canjeero waa saddexoole muufan waa sixday cambuula daanka salaan waa ka diiday saliid laakiin subag baa ku adkaystay siyaasadii bunduwaal sadburti bay ku dhisneed saxan baa yidhi koowab yaan korkeyga la saarin saraa baraaka ku duushay saqabkaa qolka hoose sanka bistoolad ka saaray saddexna waa ka dultooray sawaraa kulundaawi isaaka buufis u faanay oo yidhi suuqyada maanta anigaa ku sareeya dadka dhammaa isitaan sumcad anaa idin dheer sidaas miyaadan ogeyn subaacilaa u jawaabtay oo tiri sidaad muddaynaa haysa waruur waan isnaqaane salka intaad u lawaynin saaxiib caayarikaanka waayo si konto baata hiliita iyo seriya bi wax ismooday sadkaaga waa kala goos saamigaaga barwaaye sidaas miyaadan ogeyn waa ku salaamaayku waa ku salaamay marka haji waa sheeko xiiso badan laakiin wax walba wax baa ka xoog badiyey saliiddii soogii baa ka xoog badiyey jiingadii sartii baa ka xoog badisay waan gartay markii gebagabadii ee, waxaa jira heeso badan ood qaado oo caan baxay ee, ku- qaarkoodna taariikhiyanba waa la arkayo kunba kuna weyn kuna u yar aad ba dadka u saamaysa waatan xamar lacagtoo dhanba kunay ku koobanta maxay say u timid hawstan
bilxaqiiqa fariintan baclaa dhuusaa la yidhaahdaa waa fariin ka sheekeynaysa amaba ka hadlaysa ama ama sawir cad ka bixinaysa een, nolosha iyo siday u taalo annaga waxaan leenahay lacag oo dalka leeyahay shilin soomaali la yidhaahdo oo maanta kunka ka dambeeyo dhorinteeda siday rabtaba ha ku timaado heesta amaba fariinta baclaa dhuuqso aan la wadaagaynaa dhegeystayaasha een, inaan inay nagula ciidaan
warkaasaanu boga aniga waa buwa badangala warkaasaanu boga aniga waa buwa badangala baalweynta yaan laga boojeenin bacda dhugso bacda dhugso bacda dhugso bisniska nuur male ganacsiga biyo cawaal male besada sarif male baaqi soo celin male bisniska nuur male ganacsiga biyo cawaal male besada sarif male baaqi soo celin male warkaasaanu bogaaniga waa kuwa badaangala warkaasaanu bogaaniga waa kuwa badaangala baalweynta yaan laga boojeenin bacda dhugso bacda dhugso bacda dhugso kunka waa bestiis bulshadaa ku shamuunti buufisaa ku dhacay kunka waa bestiis bulshadaa ku shamuunti buufisaa ku dhacay warkaasaanu bogaaniga waa kuwa badaangala warkaasaanu bogaaniga waa kuwa badaangala maalweynta yaan laga boojeenin bacdaa dhuqso bacdaa dhuqso bacdaa dhuqso lacala haddii baalweynta la waayo lacag kaloo bedelaysa ma hayno suuqyada yaa wax ka baayacaya warkaasaanu boga aniga waa kuwa badaan gala warkaasaanu boga aniga waa kuwa badaan gala cashe waxaan filayaa goobta dee waxdara ka dhacay aad iyo aad aad iyo aad marka weliba mikrofoonka lagu yarayaan filayaa ismaaciilow haddii maanta lagu sii daayo mikrofoonkaas maanta ona waxaa laga yaabaa inuu hadluu kaa qosliyo laakiin waktigaan saamaxaynin intaa aan kaga gudubno marka xaaji banaadir iyo waryahayaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle xashayda ciid baynu ku jiraa aad iyo aad wala dabaaldegaya waa lasoo soomanaa hadda shaahii bigayskii iyo kii cadda iska ahaa intiiba la bilaabay ismaaciilo aad iyo aad marka een, dhegeyst wariyaasha qaybtoodna way nagaale dee isjilciya qayb badan oo soo hadhay welibana oo soo socota Ha, aad iyo aad adiga ku dhaad waxa lagu xisaacashay dhinaca madadaalada laftigeeda ama dhinaca heesaha ay qaybsadba aad lagu yaqaan ismaaciilo dadka qaar marka hadda ku dhegeysta waxay isleeyihin oo macaasha dadka qoslidaysa waaba adduun nooc kale adduunkayn joognaa dad baa waxa laga yaabaa inay riyo inay riyoonayaan inay la noqoto ma ma noqonayso barnaamijka caweyska washington mar haddii toddobaad walba dhegaystaan wax badan buu uga baxsan laakiin dee adiga waxaa si gaara lagugu xasuustaa fanaanadii dee heesaheeda welibana dee welibana ay maalintii dhowdaad wareysi ka qaadaysa hibe maxamed hibe maxamed hibe maxamed daba intaan kala fogeyn hadda mar haddaan isku soo dhawaana iyadaa heesaheeda u joogto laakiin markaan ka foga heesaheeda inaan iska qaadqaado oo nafta aan ku qanqanciyo ismaaciil aad baan u jeclaa heese heeba teebaad ugu jeclaad oo kale heesaad inta badan aad ugu jecla maxaa kamid ah heesaha hibe mid la tuuro horta male haye gadaal boo dhigaa horta aan soo xusuustay may waa ka gaadhsiiska waxay ku wanaagsan tahayba hay marka waa golo kafuul baa la odhan jiray beriga hore soomaaliya hay marka mar haddii golo kafuulka lagu helay hees hibe ay leedahay midii ugu horreysay dhegahayga kusoo dhacda maahe midii ugu horreysay carabkayga soo marta makuu sheegaa baan haye tee tee wey mid ay wada qaadaan iyada iyo saalax qaasim haye bal luuqdeed in yar dad dhegeystayaasha iyo anigaba inaga maqashay hay waa lala qaaday may la qaadaysaa ismaaciil oo kula qaaday hadd- haddaan haddaan ka garto waa tabliikaada soo xasuustay kalgacaylku waa qani caashaqa ka qaraweyn qurxiyo wanaag badan wana shay ku qaaliya qiimaynta admiga saalax qaasim baa halkaas soo geli lahaa waa ismaaciil waa waxay ahayd inaan buuxiyo booska ay labaday isla qaadana qalbigooda kama go waxaanigaba ka qabaan ku quuri maaye waka waad soo dhacday soo maaragtid Waa, waa.
codkaas ibe maxamed baa iskale saan hore u sheegay innagana waa cajila ismaaciil maxaa noogu xiga dad badan baynu ka sheekeynaynay een, caashay oo Haye.
jacaylkii iyo waxyaaba mar dadna heestaa hibana soo qabatay hay kuwo kalena way soo socdaan ismaaciil kuwo kalena way soo socdaan oo wariyaasha qaarkood ay oo welibana dee aynu dadka usii yarxadne khadara daahir baa soo socota wow oo dhinacii welibana dee caasha qaba oo weliba oo weliba khatro toos u heysaysa beryahan dhegeystayaasha ma maqal inay cijladaheeda daawadaan ama dhegeystaan kuweedii hore iyo kuweedii dambe maahe beryahan dambe khatro toos u heysaysa malaha maanta u horeysa liisanna wayna siiso waxa jira heesahayg dad ku daaweeye Markay caasha helayso saa ma ahayn u qora u qora tir prescription dhaqaatiirta marka horta inan dalka sweden ku eh, ku sugan oo kamid a dhegeystayaasheena ayaa iyaduna doonaysa bal fariinteeda ciidda iyo weliba dareenkeedaba inay bal halkan ka dhiibato waataan kusoo dhaweyno ciid wanaagsan magacaagoo dhammaystiran nasre cabdiraxmaan walaalo halkaad nagala soo hadlay waxaan idigala soo hadlay dalka sweden gaar ahaan caasimada stockholm waa gartay sidee looga ciidayaa wallaahi kaale iska arag wadankii baaban xasuustay caasay wadankii baaban xasuustay sida loo iidayo heerkaasaad sida loo cibaadeysan sida loo cibaadeysanayay iyo sida loo iidayo maasha allah wadankii baabaad moodaa oo ciidda aad baa loo dareemaya marka muslimiin badan baa halkaa ka ciidaysa oo soomaaliduna ku jirto muslim oo soomaaliduna u badantay weliba haa maasha allah adigu markaa ma xinaysatay oo ma ciide oo ma baxday oo yaa
kollay hadda baaldegoyguma yara Haye, haye, haye.
sanadadii horta sanad wadankan intaan ku iidaa way yarta inta badan wadankii baan ku iidaa laakiin sanadkan halkanaan ku iidaya hadduu ilaahay idhaahdo dee maan yaraysan da baaldega Nasra- weliba maanta waa anigaa raba inaan washington ka iido haye haye nasraa idde waa ciid baa la jooga waa la faraxsan yahay waa tan la qoslayo absolutely dadkuna waxaa la doonayaa codkaaga bal dhinacaana snapchatkana aad baad ma garanaysaa aad aad dhegeystayaal badan ugu haysataa
absolutely haa Bal- Ismaaciil.
bal codkaagii dahadiga ah haddaad dhegaystayaashii oo fara badan la wadaagtay intaad snapchatka la wadaagaysay kooban in ka badan haye marka bal dhegaystayaasha maxaa usoo qaban lahayd bal heesaha mid ka mid horta a horta inaad heesaha amarka ilaahay ma xisbiyo hobigaygu waa iska heesaha ma ogtahay laakiin horta runtii gabadha khadarada ah xiga la yidhaahdan aad u jeclahay heesaheeda ma jacaylka xagga ku midhaha badan?
midhahana caasa inta badan ma xifdiyo Haye.
marka hees ay leedahay baan horta aad u jeclay in aan kasoo qabtaba heestaasi waxay tidhaahdaa haddii daara fooqliyo tukaamolaidigo mabadawooba caashaqooye dadko dhani hawariyeen hawariyeen naftukay la duubnayd niyo heestaas markaad u daayirna aada uga jeclahay iyo heeso badan oo kale laakiin nasray dee heestaas waxay muujinaysaa waa qof jacayl degay acuudu billah jacaylku miyuu naga maqan yihiin laakiin heesaha khatradda ahayd dhammaantood waa jacayl waa ka tisle iyo hees kaloo tidhaahda maxaa la yidhaahdaa mm, dadka ururay oo isu tegay dhammaan ma ogan karaa mooye isaga heestan aad baan u jeclahay haye isha shacabka mari gaarsii haddee yay ku dhaceen ilmadow dhul abaar sadeesha shacabka mari ee eedalka gacalanay guunka ibtamawad marka aad iyo aad iyo heestaasna aan u jeclay ii saamaysaa marka anu khadrad ayr horto aad baan u jeclahay aad baan kuu salaameynaa adiga iyo dhegaystayaasha kale ee aad idaacadda iyo nagala aad socda baan idii salaamayaa caashe cuud oo runtii gabadhan aad u jeclaya iyo walaalka ismaaciil kulligiinba waxaan idin leeyahay iid wanaagsan farxad wanaagsan waa taa ismaaciil oo mar haddii heesihii khatrad daahirna lasoo xusuusiyey khatrad daahir cigama foga Haye.
magaalada hargeysa ay joogtaa Haye.
maban ku dhufanno bal khadra laftigeeda aynu intaynu laynka soo gelino oon weydiina weliba waxa ka jira in heesaheeda dhakhaatiirta ay qoraan oo jacaylka laisku daweeyo khatrad daahir ciga soo dhawow marka ugu horeysa marka xiga ciid mubaarak ciid mubaarak caashicuud iyo dhammaan shaqaalaha sioodaoo dhan inta ila hadlaysa oo dhan inta ka shaqaysa een codadkooda jecelahay dhammaantiin waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kulli caam waa inta bukayr mar kale ciid mubaarak khatrad daahir adigii inta kula joogtaba marka munaasabadda adigoo ka faa'idaysanaya een yaad salaan gaara u diri lahayd waxaan u dirayaa dee dadku way kala qaysan yihiin aniga baxdaygibaan hadoo dir lahaa haye qoladii fanaaniin tahay ee aanu xiso ahayn ayaan leeyahay meel kastoo joogtaanba ciid wanaagsan marka ku ifta carruurtaydii oo iyaguna yurub jooga ayaan leeyahay ciid wanaagsan marka saddexaad saaxiibaday oo dhan intaan aqaano ama i aragtay ama aanu wada hadalay oo dhan baan leeyahay ciid mubaarak waxaan u badinayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastay joogto ee aanu isku bahda nahay isku diinka nahay isku dalka nahay meel kastay joogaan waxaan leeyahay ilaahay sanadkaa sanadkiisa khayr iyo barwaaqa haynagu gaadhsiiyo ciid mubaarak baan leeyahay caafimaad dheer baan u wada rajaynayaa ilaahay coladaha ha ka saaro ilaahay xanuunada ha ka saaro ilaahay abaaraha ha ka saaro dhammaantood ciid mubaarak baan leeyahay horta khadraay maxaa ciidda hargeysa lagu ciidaa maalinta marka la leeyahay ciid oo kale waxaa lagu iidaa dee horta rag iyo dumar iyo caruur waa la wada faraxsan yahay haye subaxa salaada ugu horeysa waa lasoo wada tukadaa haye marka lasoo tukadana suuqaa la galaa haye maqaaxihii oo naga xidhnaan jiro beer wada karinayna waa la cunaa haye dabeedna waa la iscusumaa haye waa la iscusumaa caano geel baa la doontahay markaasaa la farxaa caruurii way farxeen waa ciid calamay wada fitaan waa ciid ayaa la isku salaama waa waa layswada cusmaa horta taasaad isha ka riday ishaad ka riday ilaan waa la farxayaa marka Ha, lagu ha.
casumo ama aad wax cazunto farxadii baa qalbigaaga soo gelaysa dadkii wada soonaa oo hadda wada afro cashicudow qofka kugu agtukanaya odhanaya qofka kugu agtukanaya cashicudow ka odhanaya kaalay een aan soo wada quraacane Ila- Hadda wallahi isagoon hataa laga yaaba maalmaha kale inaan waxba ku diidin ilaa farxaduu rabaa farxaduu rabaa qofkaasi fa- qof farxadii buu raadinayaa waan gartay dhegaystayaal baa khadraay goordhoweyd barnaamij ka qayb gelayay inan ka mid oo een, dalka sweden kasoo hadlaysay baa tiri een, dhinaca heesihii khadra daahir baan is- aada isugu daaweeyaa dhinaca caashaqa haye marka bal horta heesahaaga iyo caashaqa maxaa ka dhexayn jiray waagii hore dee hooyayaa baa wada dhalay haye heesaha iyo caashiqu waxay ahaayeen curab curab iyo waxay soo ahaayeen iyo aabbiyo hooyi waa saa- waxay ahaayeen dad is ah wax is ah bay ahaayeen haye way isdhaleen way isdhaleen marka inta caashiqu hayoo dhanna anagu dadku waan iska xidnaa oo sidaasay gabadhu tiri waxay tiri waa d- qof mucaashaqada baan ahay heesaha khatra daahirna waa ii dhowo marka markaad idaacadda joogtaan inaad heesaha khatra soo saartaan oo dad badisaana hamoogaanin dardaarankaana way raacisay
dee waa dawooyinkii laysu qoriyey qofki jecel hayabo heesta jirka dalbado u qora oo siiya cashaay sida dhakhaatiirtii baa loo qoraa lafaadayda taasaa u qoraynaa haddaanan laabta kugu qaban ee berigii hore in heesi jiray imka codkina wuu iga xumaado mana heesi kara laakiin inantaasna way mahadsan tahay inta wax jecel oo dhanna waxaan leeyahay ilaahay haydiin sahlo waxa ku dhishiyey waanad is dhegaysana khatra weli sidaadii baa tahay khadray bal ku ceeli horta halkaa bal beejkaas un dhamaystir bal bal inaa la duubkii waaba dhaqaaqee labxaaday dabeerkiyo haddaanan laabta kugu qaban noloshay ilacibteen
de adigaanba adigaanba waxaan ku yidhi codkaaga imka dib buu usii dhashay ha- xalay dhale buu sii noqday beryahan horta xaggaad ku dambeysay waar farjiro waar haylugoy
beryahan beryahan xaggaad ku dambeysay khadraay waxaan ku dambeeyey baryahan xagganaan u jeestay waan iska tukadaa waan iska joogaa dadkaygaan iskaga dhex jiraa laakiin markaan fanaaninta arko ay tumayaan kaban ay tumayaanna Isma waan celin ku kara.
baraacun bal haddii ma aad celin kartid dee maanta waa ciid oo bal dhinacuun haddaad ku dhufatid bal hal hees haddaad noogu luuqaysid maanta oo welibana een, aad dhegaystayaashii daafaha dunidu mar haddii dee khadra daahir ay fursadan u heleen muddana lalaa weliba ku dar ismaaciilo muddana lalaa meel lagu sheego dad dad wallahi way dad badan baa fiicantay laakiin dad badan baa khatra aad ku dhegaysta idinkaa haye de idinku caashay idinku bal maay mid usoo orasaan oo qabo maya uxushaan oo bal- usaagtaan maya bal caashiraha kuu bilowda bal caashay mid usoo qabo ismaaciil anaga igu soo riixaya wuxuu leeyahay caasha heesihii malaha Bal haa.
xusuustoodii ku dambeysay ha bal mid usoo qabo wadniya sambab wada shaq wataa aynayo alla mid weye mexanuun ma waayay hele hele alla mid weye mexanuun ma waayay waxaan ka Waa taa.
khadray waxaan ka baqay dad dhegaysatid een, codkan haddii idaacadda uga dhegaysatid inaad dee mar dambeba albaabyo cusub ay soo bixi doonaan maya ismaaciilow weliba heestan iyada originaalkiiya oo sidaa u dananaysaan hayaa khatar markay taana dhegaysato tanna loo saaro albano cusub oo soo bixi
waa si wanaagsan waa si wanaagsan
khatar aad baad umahadsan tahay allaha ku sharfo waadna sharaftay ciid mubaarig adiga inta kula joogta iyo caruurta iyo de inta kula ciidaysee nasiibka uleh inay dhinacaaga ku beerkii ku cunaan ku ciidaan oo bariiskii hilbihiida adduunkana meesha lagu ciidaysanayo Eh, waad mahadsan dhammaantiin waa ciid mubaarig mahadsantihiin kuna iid wanaagsan
miskama heestaan maqli jir ismaaciilo alla maxaa aniga heesta hore igu socotay haye ismaaciil heesaha khatara daahir mid la tuuro ma leh iyadan wayba sheegtay waxay tiri dadka u qora dadkii jacayl ka soo cawdoo dhan aad iyo u qora inkastoo marka isaas dhakhaatiirta mucaashaqiinta bay noqonaynaa aniga heesta horaa weliba aad igu socotay Aye.
labxadayda labxadayda beerkii oo haddaanan hees ma aha ismaaciilo hees way dhaaftay waxaan tiri haddaad haddaad heesta ku luuqayso waad ka dilaysaa halkaa u dhaaf aad iyo aad bal dhinacii wariyaasha maku noqonaa caashay bal markana iyana khadka soo gelina waxaan khadka soo gelinaynaa qaar kale oo ka mid a wariyaasheena marka hore waxaan soo gelinay boosaaso hargeysa iyo jabuuti haddana waxaan aadaynaa muqdisho baydhabo janaa iyo nairobi muqdisho waa lagu badan yahay laakiin aan kasoo qabanna muqt waxaan kasoo qabanaynaa waryaheena jacfar kuukay jacfar kukaay iyo baydhabona waxaa jooga catoosh mukhtaar maxamed catoosh iyo nairobina waxaa joogta maryan maxamuud barre qalanjo dee saddexdaa looba dhaafi maayo bal Saddex- saddexdaana bal saddexdoodana dhegeystayaashaan isku sii dayna iyagoo maanta aan war tabinayn oon warar dhilalana sidin iyagoo ciid sida oo qaarkoodna ay heestayaan weliba ciid mubaarak dhammaantiin marka hore haye munaasabada ciidda idinku baa wax soo diri jiray dadku idinka idin dhegeysan jireen maanta fursadda waa tiina inaad asxaabta ku salaantaan ehelada qaraabada intiida dhegeysanaysa munaasabadan ciida fitrigan aad kula damaasha haddaan intiida dhegeysanaysa waxaan ku horeynayaa jacfar kukaay jacfar ciid mubaarak marka hore ciid mubaarak aasha calina calaykum Eh, sanadkan sanadkiisa ilaahay naga dhiga kuwii eh, bashbash iyo barwaaqo iyo farxad sidaan oo kale ku wada ciida waxaan ba xasuustay sidii wariyaashiibu hadlay ixtisalaanta markuu diraya jacfar waxaan isla wasyar jiljilinaya walaya jacfar caadi aan iska dhiga adiga salaanta farxad ciid iyo waxbaa la joogaa marka een, dadku weli waxay xasuusanayaan warbixinahaagii marka waxay arkaan in warbixinahaagu ay noocii oo kale yihiin aan kugu soo noqon doonaa laakiin halka waxaad waxaan u gud- leeda lama kala garanay inuu war akrinayay aad iyo aad aad iyo aad waxaan u gudbi doonaa dhinacaayo hablaha maryan maxamuud bare
waa tahay farjar iyo n- iyo caasho cuud waa mahadsantihiin adinka iyo dhammaan asxaabta n- saaxiibadeena ee walaalaheena v o e da n- sida jacfar sheegay si lamid a anigana waxaan aada uga mahad celinayaa munaasabadan ciidda fursadan nala siiyey ee markaan annaga aan isku wareysanayno N- bal in nala arko anagoo caadi u hadleyno anagoo malaha codka n- raxameynayna nala bartay oo salaamayno oo maaragtay ah marka ciid wanaagsan aan leeyahay dhammaan dadkana dhegeysanaya iyo asxaabta kale v o eba haye mukhtaar maxamed catoosh baydhabo janna ayaad joogtaa maayfuulkii baa kuu muuqda ciid mubaarak ciid mubaarak guud ahaan bahda v o e-da iyo dhegeystayaashaba ciid mubaarak ayaan ugu horreyntii leeyahay waxaan kaloo ku faraxsanahay in maanta maanta oo ciida aan inta ka salaamno dhammaan asxaabta hawada naga taqaano iyo qaraabadeena meel kastoo ay joogaan waxaana bahda haatan khadka si toosa ugu jiro caasho iyo iyo saaxiibkayga leeyahay ciid wanaagsan iyo sidoo kale een, asxaabta kale ay ula jirto sida qalanjo oo kale jacfar fuukaay iyo asxaabta kale ee khadka ku jirta waxaan leeyahay ciid wanaagsan een, magaalada baydhabana een, bashbash iyo barwaaqaa looga ciidayaa waana idin hambalyanaya dhammaantiina marka asxaabtiina waad salaanteen maryan qalanjo catoosh iyo jacfar laakiin ciid baa lagu jiraa een, haddii mar fursadii salaantan aad hesheen dhinacii heesaha ciidana maryan qalanjo ciidayane ya maxaan dhahnaa dee intaaba heestaaba dhamaystir
sacuud Eh, heesaa ku fiican, halleyna.
waa artay Waa liba Eh, nuuradeena waxaan umalaynayaa meelay hadda hadda marka marka fa- fan marka la yiraahdo eh, eh, weriyeyaasha eh, waxaa waaye qofka maskaxda eh, dadka kusoo degdega isla markiiba waxaan umalaynaya sacuud inay tahay oo dhowr jeer la dhegaystay iyadoo heesaysa Eh, annagana waa ognahay inay tahay eh, fanaanad eh, qarsoon oo aan rabin inay banaanka isku soo bixiso marka waxaan leenahay bal caashacuud ha noo bilowdo ama Okay.
annaga haddaan u bilownana hanala jebiso May hadday idiin bilowdo maya waa idin tootoosinaya aniga hadday idiin bilowdo ma la wadaysaan ha ha ha ha ha waa qasab waa taas waa lagu qabsan yahay waa lala wadaaya aad iyo aad ismaaciil iskuma hayste een, een, marka la heesaayo horta horta heesaha fanaaniinta iskale shaqadu way kala qaybsan tahay markaad maqashaan caasha heesaysa ma heestee way dhaadhaajisaa adinkana dhaadhaajintii waa laydinka rabaa maanta way dilaysaa waa la dhaadhaajiyaa waa la iska dhidhigaa aad iyo marka marin qalanjo dhinacaaga Eh, waayahay waayahay marka aniga aniga ana- anigaa ku hormaraayo eh, hees eh, caan ahoo soomaalida ay aad u yaqaanaan marka gaar ahaan munaasabadahan oo kale la joogo eh, munaasabadaha ciid oo kale la qaado oo fanaankii weynaa allah u naxariistee eh, boqorkii codka maxamed suleyman tubec uu ku luuqeyn jiray ayaan eh, beytka ugu horeeya ama ama ama hooriska ka qaadi doonaa kolley inta kalena idinkaan idin dhaafaya haddaad qaldantana waa lagu toosinayaa ah, hawelweli noo bilow haddaan qaldamana macalimadda yaa meesha fadhiso ayadaa na toosin doonta ay alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahi masiih isagaa ku habaan way ahaatay maanta wanaagsanida
way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida wow cataasho dhinacaaga maxaa yaala kuwankaasa hadde waa cataas tahay aniga heesta waxaan ku dhufanaa heesta waxaan ku dhufanaa oo maymaya oo si weyna looga yaqaano soomaaliya heestii oo akaba banaankee aan ku dhufanaa haye haye soo daa waa lagula Wow.
yaqaanaye lawin maboraaw ben waa ogaade intay barooshe bihan dareete akaba banaanshe akaba banaanshe duurto kitaano banooda balantaynahaye ayaga gabaxa umalayna mariqalanja kusoo biisho bareeqalanja kusoo biishooto bareeqalanja adiga nasiib Ah.
baa nasiib baa wad leedahay fanaan wallahi bilahi fanaan maxaa la dhahaa maya caasho caasho waxaa jeclaan lahaa maadaama aan ogahay inay hibo hibo nuure heeseeda awgeed waxa waxa fiicnaan lahayd inuu qofu bilaabo heesii hibo markaas si fiican ula qaban lahayd lagu maaragtay.
turto eh waxaa fiicnaan in lagu turto heestii nabgacayl haleelay halkaaba ka wad olwaarimayse
hadimada marumbu marungu
wow oo adinkaaba adinkaaba adinkaaba fak- fakanaya maante naftan hawla dunay hibashadu dheertay had kastaba jacaylbaa ku hogaaminaye waxaan aad u Wow, hadlato wow, ma hubtaa aad bay- ma helaya naf jacayl haleelay howl waa imeysay hadimada mar unbuu nafsi iga hiilin iyadoo dhammaystiran waa mar dhowdii saari doonaa haddii aan la idmo ciid mubaarak dhammaantiin
ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waa waa salaamadeen adinka iyo dadweynahan dhegaysanaya iyo asxaabta iyo qaraabada iyo ehelka iyo eh, dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba oo ay dunida ka joogaan aad baad mahadsantahay jacfar catoosh iyo mariin qalanjo dhammaantiin ciid mubaarak waa waa caashde maanta marka mukhtaar maxamed catoosh heestii wuxuu ku luuqeeyey en, hakaba ee xasan aadan samataro u qaado haye markasaasi aadna heestanna meel danbuu ka soo qabtay marka waa laisku wada dhakan yahay dadka wararku bay maqlaan ismaaciil ayaa lagu gaban de waxaan maanta jacfar laftigiisaan aada uga helay maanta heestii uu qadala maanta ayaa intii ciidda Dee, mar hadduu isfurto isagunba iga wanaagsan aniga waa tahay barnaamijkan waxaan kusoo gabagabaynaynaa ismaaciil ow heestaasi naf jacayl haleelay oo codkii asalka aha hadda asalka ah. midkan dhaadhaajinta iyo iska yelyeelka ma aha codka macaani hibe maxamed caashay adig u dhaadu waa meel intaa agteeda ah oo welibana aada ugu dhow ayaad dhigtay marka dhegeystayaasha waxaan dhammaantood leenahay ciid wanaagsan meel kasta inala inaga dhegeysanayaan waa caasha cuud iyo ismaaciil xuseen farjaro oo idinle sidaas siiyo ciid wanaagsan
نفتنها دوناي بشر